wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeenii toddobaadkii tegiyo soomaaliya barnaamijkeena toddobaadkii tegiyo soomaaliya ayaa guud ahaan waxaanu uga hadalnaa xaaladaha siyaasadeed ee dalka soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u murugsan ee u baahan in wax laga sheego amaba laga hadlo xaaladooda si ay inta badan dhegaystayaasha wadajir rediyo ay ula socdaan guud ahaan waxyaalaha ka dhacaya gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan meelaha ay haatan dhibaatooyinka ay ka taagan yihiin haddaba barnaamijkeena maanta ayaa waxaa marti inoogu ah cabdiraxmaan sheekh maxamed guddoomiyihii hore ee degmada qoryooley gobolka shabeellada hoose oo isaga haatan ku nool dalka denmark haddaba waa sidee xaalka gobolka shabeellada hoose iyadoo aynu ogeyn wakhtiyadii lasoo dhaafay in ay aada u murugsaneyd xaaladda guud kadib kolkii isbaarooyin dhac dil kufsi iyo weliba sheegasho dhanka siyaasadda ah gobolka ay hareeyeen waa kan guddoomiyihii hore degmada qoryooley sham
waa ku mahadsantaha cabdixasiis walaalkey run ahaantii hadalkeyga waxaan ku bilaabayaa in ummadda reer shabeellada hoose dhibaatooyinka ay haysta waayahanba inaan ugu tacsiyeeyo gaar ahaan dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday degmada qoryooley taasoo lagu guday suuqii ugu weynaa ee gobolka shabeellada hoose ku yaala degmada qoryooley ayadoo aan ognahay horay in magaaladu ay dad badan ugu qaxeen hantidii yareed ee ku hartayna in la guday dee arrintaasoo oo annaga aan maadaama kadeegaan ahaan aan u aragno mas-uuliyad darro ka imaatay xagga ciidamada amison iyo qolooyinka kale oo maleeshiyaadka meesha jooga iyo qolooyinka al-shabaab oo ayagana mar walba meesha soo weerara marka hadda degmada waxay isku darsatay dhibaatooyin fara badan ayadoo dadkii ka barakacay degmadiiyo xisaar uu saaran yahay ama cunaqabateen oo shabaabka ay yidhaahdeen lama gali karo ciidamadii dowladda oo istaraatiijiyad xumo meesha horey ugu galay horta shacabkaas soomaaliyeed ee meesha degan in ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer qoryoole ay isku tashtaan deegaankoodana ay dib ugu noqdaan ayna iska dhiciyaan cid walba ay u arkaan inay dulmi iyo dhibaato ku wadato dadkii ay wax ka gudmeen ama dhibaatada ay kasoo gaartayna insha allahu tacaala ilaahay waxaan ugu daryeynaa in ay iyaguna ay ilaahay meel kheyr qabta ka siiyo markaan intaas kasoo tago walaalow maalmahanba waxaa ka jira gobolka siyaasado isdiidan oo dhinacyo badan leh waxyaabaha ugu dambeeya waxaa kamid ah dagaalada soo noqnoqda oo meeshaasi ka dhacay dowladda oo iyada u xaaliyeysay dad deegaanka ah iyo dad kaleoo meesha ku dagaalamayo maalin walba laakiin waxaa intaas kusoo korortay siyaasiyiin qaarkood sheeganayo inay gobolka kasoo jeedaan oo ku jira maamullo isdiidan oo sida kan saddexda gobol iyo lixda ah oo markaasi sheegaya in dadka deegaanka ay u doodayaan laakiin ay dhibaato hor leh iyo dagaal hor leh inay u abuurayaan hadalladeeda ay ka muuqato marka qolooyinkaas ayaan u digi lahaa ama u sheegi lahaa hadday siyaasad gobolka ka raadinayaan saddex ha ku jiraan ama meel kale inay ummadda si macquul ah oo dhibran ay ula hadlaan hadallada xanafta ahna ay joojiyaan hadda taasoo ayagana meel geynaynin dadkoodana dhibaato u abuuraya ma garatay aad iyo aad cabdiraxmaan n haddaan hadalkaaga dhex galo dabcan arrimaha gobolka shabeellada hoose ma aha mid lagu dhammayn karo maaragtay wakhti kooban iyo maalin iyo intaba leanna arrimahan waxay soo murugsanaayeen wakhti aada u dheer laakiin haatan kolka aad fiiriso tallaabooyinka dowladda ay qaaday qaar ka mid a sida xarigga loo lagu xiray gurigiisa sida la sheegayo ninka isbaarooleeda gobolka shabeellada hoose madaxda u ahaa isla mar ahaantaana ahaa sarkaal ciidamada dowladda tallaabada nooca noo tallaabooyinka noocaas oo kale ah oo haatan dowladda ay bilowday inay qaado mawaanay kuula muuqanin inay tahay bilow fiican
walow arrintaas waa iska huuhaa waaye ninkaas la xiray oo sarkaalka lagu sheegayo horta nin sarkaal ma ahan waa nin maleeshiyaadkii meesha hore u joogi jira ka tirsanaa oo labaatankan sano wax ku dartay dagaalo dhowr ah oo dad deegaanka ka tirsan gaar ahaan markii agaarkeeda meesha degan lagu dhibaateynayo qeybo badan ku lahaa marka horey dowladii sheekh shariif markay joogtay meesha loogu dhaawacay isagoo helicopter loo diray dubay loo qaaday lasoo daaweeyey dowladda ee ogeed dagaalkaas oo dowladda run ahaantii qeybo kamida ay inay lug ku leeyihiin annaga aan tuhmeyno haddaan nahay dadkii gobolka deganaa ama asal ahaan kasoo jeeday marka ninkaas dhibaatooyin fara badan u geystay marka hadduu taliyaha militariga qarsha u yiraahdo waa xirna hadda taas kuma filna arrintaas annaga wararkana soo gaaraya waxay tahay in guddigii militariga iyo wasaaradda arrimaha gudaha meesha loo diray ninkaasi inay caddeeyeen inuu ku lug leeyahay dhibaatada meesha ka ka taagan isaga iyo rag kaleba marka haddee cid xiri kartana ma laha ninkaas isagaaba ka teknika badan isagaaba meeshii dhibaato iyo horar ku ah marka arrintaasi waa dhibaatooyinka meesha ka jira ayay ka mid tahay hadda dawladdana waa iska wejiye badan tahay waa iska daciif marka laguma wada eedeyn karo wax walboo ka dhaca marka dadka deegaanka ayaa eedda iskale oo iyagu deegaankoodii iyo dalkooda u tashan waayey marka hadda dawladdan qayb ka mida oo fiican way ku jirtaa laakiin qaybaha siyaasadda kale shabeellada hoose ayaa dhibaatadan u horseedayso hadda waxaad arkaysaa in wax walba oo gobolkaas laga sameynayo ay dhibaato ka taagan tahay sida guddigii dhowaan uu ra-iisul wasaaraha u magacaabay waad ka dareemi karta dadka shabeellada hoose inaanan waxba laga soo qaadan taasoo aan rabay inaan ummadda soomaaliyeed u qeexo gobolka shabeellada hoose sideedda degmo uu ka koobanya toddoba degmo waxaa degan qabaa'il soomaaliyeed oo lix ah ilaa iyo toddobo qabaa'ilkaasoo majority ku ah boqolkiiba siddeetan iyo ka badan ka ah iyo dad walaalahooda la dega in saddex xubnood laga siiyo guddi waa oo lagu sheegay in sideed iyo tobanka guddigan oo saddexda gobol oo hadda baydhabo joogaan hadda taasaaba ka mid ah waxyaabaha kale cajiib kalea waxaa ka mid ah in shabeellada hoose toban xubnood la siiyey baayi bakoolna sideed xubnood laisku siiyey marka meeshaasaaba laga dareemi karaaba dawladda qaabdarada ay ku socoto hadda marka in dadka deegaanka saddex xubnood la siiyo xubnaha kale oo toddobada kasoo harayna hadda inkastoo dad deegaanka ka tirsan oo xubno laga siiyey laakiin hadda waxaasi wax soconaya ma ahan hadde taasina waxay keenaysaa in in dhibaato hor leh iyo waxyaabaha lagu jiro hadda ay sii murgiso marka laakiin waxaan rajeynaynaa wax walba oo wax lagu saxaayo oo marxaladan looga gudbaayo xitaa si caqliyan haddii laga gudbi karo loogu gudbo laakiin taasi inay soconayso hadda ilama ahan ma fahantay waa tahay shaamow n marka laga hadlaayo arrimaha gobolka shabeellada hoose waataan hore ku oo eray maaragtay arrimaha ma sahlano haddana sidaa oo ay tahay oo ciidamadii dowladda weli laga qaylinayo ayaa dowladda haatan waxa ay sheegaysaa inay diyaar u tahay inay qaado duulaan ay ku xoreynayso degmooyin ka mida gobolka sida kurtunwaarey degmada baraabe iyo qeybo kale oo gobolka shabeellada hoose ka mid ah iyo weliba gobolka baay sida magaalada diinsoor gobolka jubbada dhexe jilib marka duulaan hadda cusub ee la qaado ee la leeyahay gobolka shabeellada hoose degmooyinka weli shabaab ku jira ayaa la doonayaa ayadoo kuwii horena weli aan loo helin dadka degan wax nabadgelyo ah sida degmada qoryooley waan ognahay oo weli cunuqabateyntii ayaa saaran dagaalada maalin walbay ka dhacaan wadooyinka gala magaaladaasi sidoo kale magaalada marka beel ayaa beel kale dulsaar ku ah marka hadda haddii lagu soo daro ciidamada amisom ay dhaqaajiyaan oo dowladda sida ay rabta loo yeelo sow ka daroo dibi dhal uun maaha
walaalow annaga horaan u sheegnay ka siyaasi ahaan iyo ka siyaasad ahaanba horta ummadda soomaaliyeed in loo qeexo kulley hadda dawladan wax u sheegayno oo wax ka qabanaysa ma jirto beesha caalamkana aan u sheegno ummadda soomaaliyeed ee walaalahayna gobolada kale oo degan ay ogaadaan horta duulaanadan meel kasta lagu qaadayo maanta waxaa cad in duulo burto ay dad baahi ugu dhimanayaan horyooley maanta baabuurkii galan la gubaayo kii kasoo baxana la gubaayo marko ayadoo dawladda ay haysato la leeyahay dadkii shacabka ee deegaanka ah hal qof kama uu joogo awdheegle ciidamo boolis ma lahan nidaam ma lahan afguuya waxa ka taagan maalin walba dadka deegaanka oo dhalinyaradii waxbaranaysa macalimiintii lagu xirxiraayo marka micno weyn ma sameynayso in maleeshiya beeleed lasoo aruuriyo kurtuwaaraya la aado la dhaho ummadda marka walaalow meeshaan micnaha ku jiro annaga ka siyaasi ahaan aan ugu jeedno dadka shabeellada hoose labaatankan sano dhibaatada lagu hayo way barakici waayeen way bixi waayeen marka in la barakiciyaa la rabaa meel walba ay ciidamadan africa la geeyo shabaabna kama harayaan weeraray kusoo qaadayaan marka waxaa ku baaba-ayo dadka deegaanka markay dadka deegaanka gobolada kale ay ku milmaan dadka hadda oo soo duulay ay soo degaan hadda amisomna ulajeedada loo geeyay saasaan u aragnaa waan la xiriirnay beesha caalamka nicholas key xildhibaanada deegaanka ayaa wax walba u sheegay marka walaalow duulaankaas waa duulaan la rabo in lagu barakiciyo dadka shabeellada hoose qaryoolayaa la barakiciyey marka oo dawladda haysaa la barakiciyey deegaanada kalea laga barakicinayaa buuro burte a dadkii hal qof ma jooga ceelbuur qof bini aadan ma joogo marka dawladda qorshahay ku socotaba annaga haddaan shacabkii soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintii aan ka midnahay maba arrintaasi arrin jahwareer iyo dhibaato kuwa jahan waayo marka anoo isku soo duubaayo soomaalida inay ogaato gobol walba oo soomaaliya ka tirsan xalkiisa inay ku jirto dadka deegaanka inay isxoreeyaan aayahooda ay ka tashtaan shabeellada hoosena dhibaatada siyaasadeed ee lagu haayo in laga joojiyo hadda haddii lasii wado way sii qarxaysaa mooye wax sii hagaagaya ma lahan waxaan kaloo rabaa inaan ugu faa'iidaysto caawaareydi wadajir nin ka mid ah dad deegaanka nala degan qaarkood oo mas-uul wasiir gaashaandhig soo noqday hadda kulley si qaldan u sheegta maamul ay qulooyinkan xamar soo samaysteen shabeellada istel la yiraahdo oo abukarmar baadi uu shaksiyan ku aflagaadiyey laakiin anoo raacaynin laba siyaasi ishaysta in beel ka mid a beelaha gobolka degan uu maxamed xasan fiqi uu ku sheego inay kusoo duuleen mandheere ay ka imaadeen ay marka dadka ku laynayaan arrintaas inuu ka fiirsado dadka uu isaga kasoo jeedan ay ka fiirsadaan oo ninkooda ay ceshtaan hadda beel dadka isdagaalayna way og yihiin dhilni gobolka ka jiran annaga dhana u jeedno oo wax ka difaacayna marka haddii isaga uu siyaasi ahaan rabo inuu dadkiisa dad sii geliyo asagay u taalaa laakiin inay ogaadaan ummadda reer shabeellada hoose inay ogaadaan dadka walaalaheena oo dariskeena oo markii agaarkeeda degan in maxamed xasan warku uu ku hadlay uu raaligareen ka bixiyo abuukar nin deegaanka waaye nin reer shabeellada hoose waaye laakiin siyaasad qaldan uu ugu socdaa sida siyaasadda qaldan ay ugu socdaan dad ka mid a maxamed xasan beeshiisa gaar ahaan reer marko ninka maanta guddoomiyaha shabeelle state qolooyinkan la baxay u ah waa reerkiisi waaye kama uu hadlo wax kama uusan sheegin hadda haddii abuukar kabeel ahaan uu u leeyahay maxaa la yidhahdaa asaa nagu soo duula hadda abuukarna beel ma matalo beelna mas-uuliyaddeeda ma qaadi karo waa nin shaksi ah oo siyaasi ah un guri iyo nolol meesha kala gashay dadka deegaankana ay iska qabanayaan si shaksi ah laakiin wax beel gaara lagu eedeyn karo ama si loogu eedeyn karana inaysan jirin maxamedna inuu arrintaasi ka laabto raaligareenna ka bixiyo dadka uu aflagaadeeyey ee kasoo jeeda mandheera iyo kenya aan idhaahday n f d da kasoo jeeda oo walaalahooda soomaalida ah annagoo dhan dad walaalaan nahay haddii hadda ayadoo halgan iyo nidaam lagu jiro oo barnaamijyo kala adla waxaanba ku aragnaaba inaad tahay ninka gobolka dagaalada ka abuuraya laakiinse fursado siyaasadeed si aad media ugu heshid aada ummadii rabtid inaad kusii barakacisid oo maanta aan ognahay inay ka barakaceen ay deexda ku jiraan duurka ku jiraan arrintaasi xal maahan in dadka gobolkaas degan la isku soo dhaweeyo lagada hadal siiyo la isku soo dhawaadaan wixii markaasi dheeraad ku ahna ay seeda jira ay uga hor imaadaan mooye in hebelana soo weeraray hebelaha ciidamo af soomaali ka siin wax af soomaali ka siina ma jirto dadka waa soomaali lahajadaa ku hadashaa ayagana lahajaday ku hadlaan taasi wax micno ma samaynaysa marka meeshaas hadday wax kaa galeen hadda meel xunay wax kaa galeen ogow anna ma jecleen inaan u jawaabo ruhaanta laakiin ummadda soomaaliyeed maadaama ay warkiisa maqashay annagana in warkeena la maqlaan horta ula jeedaa muhiimadda dadkaas walaalaheenoo dhibaatada haysana runtii aad baan ugu xumahay waana u taagnayn difaacidooda iyo wax maanta lagu jiro aan ognahay haddee cid kastaoo meeshaas kusoo duushana haddee waa annaga ay nagu soo duushay arrintaasna si wada jir ah in loogu qayb qaato waayo mooye in dad deegaanka lagu xadgudbo ama dad walaalahooda oo lagu xadgudbo oo in la dhaho cabdicasiif waan jeclahay laakiin walaalkiisa ma jeclo taas wax soconaysa maahan abuukarna hala ogaado nin reer gobolka shabeellada hoose waaye reer afgoni waaye reer awdheegla waaye reer qoryoole waaye reer daaseed waaye deegaankiisuu joogaa laakiinse hadda siyaasadda ayaa meel xun ka gashay hadda maalmaha soo socdana war farxan ayay maqlayaan dadka shabeellada hoose isagoo dadkiisa dhinac ka raacay laakiin marnaba ummadda u qaadanayna in meel si gaara wax loogu sheego oon dhibaatadaas iyo waxaas ku jirin waa tahay cabdiraxmaan shaamow wararka ka imaanaya muqdisho annagoo hadda maaragtay gobolkii shabeellada hoose weli xaaladiisa ay iswada dul saaran tahay waxay leeyihiin ciidamada amisom oo magaalada marka dukaamadeeda rabeen inay bililiqaystaan ayaa shacbigii ka hortegey mudaaharaada lagu sameeyey marka warka noocaas oo kale ah ay baahinayaan idaacadaha beelaha ee magaalada muqdisho bal isna maxaad ka dhihi lahayd wallaahi walaalo wararkaas waa ma soo gaarayaan laakiin waxaan kuu sheegayaa marko qof shacba jooga ma lahan dadki deganaa oo gaar ahaan meesha diinaal waa laga barakiciyo meesha dhibaato fara badanaa ka haysta marka hadda shacab kale oo marka degan annaga maba oginba meel frontline waaye laba ciidanaa isku hayso hadda ciidamada amisom inay xerooyin deganaa ogeyn dowladdana ay ku amartay amisom inaysan ka hadli karin dagaalada meesha joog ka dhacay waxaas iyo marka ninkii amisom wax ku eedeeya iyo nin kale kulley anuun difaacaynin hadda hadde marka inay shacab joogaanba ma aaminsana anaa qof bini aadam ba ma jooga meeshaas maleeshiya beeleed oo is aruursaday oo meelo kale ka imaaday oo dadka deegaanka dhibaato ku haysta inay joogaana ognahay hadda hadduu banaanbax dhici lahaa waa banaanbax ayaga looga horjeeda aaminsanaha aniga inay tahay waxa kale ay barbagaan iyo wax la mid ay tahay aaminsanahay waa tahay shaamow n waxaa hadalkaaga ka mid ahaa oo aada horey u taabatay in dadka gobolka ku nool ay leeyihiin dhibaatada inta ugu badan maadaama ayaan u kicin dhulkooda ayadoo dhanka kale haddana beel ka mid a beelaha gobolka oo kolka loo fiiriyo dhulka iyo weliba deegaanka ay aada uga yar yihiin beelaha kale ee deegaanka marka maxaa leedahay waa ay hortaagan tahay dadka deegaanka in ay kacaan xuquuqdooda ay raadsadaan ayna ku raadsadaan waddada ay ku raadsanayaan dadka kaleba walaalow horta walaalaheena een markii zoonaha degan waa ku hambalyeynaynaa garabkoodan taagannahay in deegaankooda ay xureystaan midnimadooda ay adkeystaan walaalahooda ay wax la qaybsadaan een dadka kale ee marka aan ula jeedo waa dadkan biilka la yidhaahdo oo gobolka ayaga ugu badan degmooyinkiisa ugu badan ayaga degan sida afgooye awdeegle baafeed qoryooley kurtuwaarley sablaale iyo barawa dadka degan aan la hadlayaa oo aniga aan ka mid ahay oo een siyaasiyiintooda aan ka mid ahay walaalow dadkaas dadka gobolka dayacay waa ayaga dadka isfiirsanaya waa ayaga maanta waxaa ka dareemi kartaa nin xildhibaano ayaga kamida inuusan gobolka ka hadlaynin dadka mas-uulka ka ahaa gobolka ayaga waay dagaaladan gobolka ka dhacay ayagaa sabab u ah haddii gobolka ay u midoobi lahaayeen ee amnigiisa iyo siyaasadiisa ay gacanta ku dhigi lahaayeen hadda cid kaleoo ka hadasheenba ma lahaan laheenba dadka la deganna laguma dulmiyeenba maanta waan ujeednaa dhiigbaxa gobolka ku socda iyo dhibaatada ku socota marka ayagaa hurday ayagaan ku eedeynayaa nimankaan hadda saddex gobolaan u ordaynaa iyo lixaan u ordaynaa iyo labaatanaan u ordaynaa war kulligoodu waa dad siyaasiyiin ah oo markaasi raba inay un iska joogaan xildhibaannimadaas ay iska joogaan wasiirkaas ay iska joogaan agaasimahaas ay dowladdan muqdisho iyo agaaraheeda markaasi ay ayadana boobka ay ka wado aysan ka hadli karin oo meesha iskala joogaan oo oo canshuuraha xamar iyo meelaha kale beesha caalamka ay ugu deeqdo ay iska cunaan deegaankooda ay iska iloobaan taasoo ah deegaanka ugu kheyraad badan soomaaliya gobolka shabeellada hoose sida ninka lagu magacaabo axmed diiriye oo afhayeen u ah golaha loogu yeero dhaqanka beelaha hawiye uu dhowr jeer sheegay in gobolka beeshiisa ay boqolkiiba siddeetan ay degto adna waxaad ku celcelinaysaa macnaha beesha ugu badan ee gobolka marka sidee arrimahaasi dadka caadiga ah ee aan u warhaynin waxa ka jira gobolka shabeellada hoose na loogu fasiri karaa walaalow hadda shabeellada hoose way iska caddahay waxaan ugu fasirayaa oon ugu sheegayaa afgooye oo xamar soddon kilomitr u jirto qabiilka ugu caansan ee meeshaas degan oo ugu badan waa digil waay waa gare iyo geladi waay gaar ahaan geladi oo mudnaanta koowaad kule afgooye oo maadaama maamulkoodii iyo saldanadooda meesha ay ka jiri jirtay dad walaalaheenoo sida wacdaan iyo dad yaryar oo muduloodka ka tirsan sida gorbaata waxaas ay iska jiraan marka wa way waa dareemeysaa marka afgooye haddii meesha xamar u jirto intaas degan yihiin ay aawdheegle dhegadi iyo gare ay isla leeyihiin oo cid kale bini aadan deganayn qoryoole jiidahi gare ay isla leeyihiin urtuwaare jiide iyo gare iyo dadka la degan iska leeyihiin sablaale sidoo kale jiide iyo tunni iyo walaalahooda isla degan yihiin iyo beelo kaleo yaryar oo ayagana daaqsin meesha ku imaada baraawe oo tunni caan ku tahay hadda dadka majority kuku ah dadkaas oo waxaa intaas sii dheer shalay ninka cirsaada galguduud dowladda ugu magacaabo sheekh shariif afgooy wuxuu ku haystay haddii afgooy boqolkiiba ay siddeetan ka yihiin ama shabeellada hoose galguduud wax kama raadsadeen waa axmed diiriya haddii shabeelle hoose boqolkiiba siddeetan ay ka hayeen maamulka ayaga ay farsamo beynbeynta ay xamar kusoo samaysteen abuukur mardaadi uguma aysan dhigeen madaxweyne waayo meesha waxaa ka cad dadka shabeellada hoose u badan inay dadkan yihiin hadda dad yar oo hawiye ah oo tirsamaayo nala degan way jiraan xuquuqdoona lama difiraayo laakiin marka shaamow maxaad is leedahay axmed diiri waa nin oday oo aada u weyn da-na ah markaan beenta intaa la eg maxaad is leedahay waxaa waa ku xumbaaray ma maxaa ku xumbaaray beenta intaa la eg hadda walaalow odaygaas siyaasi ma ahan oday dhaqameed oo beeshiisa matalaya ma ahan haddee beelahaas annaga odayaal kale iyo dad kale aan ku maqalnaa waa oday siyaasadeed waaye oo maalin afar iyo labaatan saac oo ummadii uu ku marin habaabinayo waad arki jirtay jubbooyinka wuxuu ka sheegi jiray markii ugu dambeysay axmed madoobe raalli ahaa uu meesha meel maxfal uu ku dhahay marka soo qabad ma lahan wararkooda odayaashaas oo siyaasiyiinta ka hoos qaraabta oo oo ka dawarsada annaga hadalkooda micno weynba nooma lahan shabeellada hoos ummad soomaaliyeed aada degan dadka deegaanka u badanna waad soo tiriyey dad yar oo kamid yihiin maxaa la yidhahdaa gambarshi ilaahay hadduu kuu roon yahay n wacdaan wadalaan gargaati meeshaan hadda gumaadkii dhibaatada lagu wada diimaal dadkaas waa dad deegaanka oo asal ah iyo dadkaan digilka aan kuusoo tiriyo hadda majority aan ku sheegayo marka dadka kale walaalaha soomaali daaroodaa degan hawiye kalaa degan der kalaa degan laakiin dad caadi usoo degay sida hargeysa loo degay oo kismaayo loo degay oo muqdisho loo degay oo gaalkacay loo degay oo kale loo taga waayo ma aha dadka asalka annaga ma dhahayno qof soomaali oo deegaankan ka guri wuu ku ganacsan karaa wax wuu ka naqan karaa waa marka ay dadka deegaanka waxay u ogol yihiin waa gunti iyo gabagabada shaamow maxaad fari lahayd dhammaan jaaliyadaha dadka ku nool gudaha dalka guud ahaan soomaalida gaar ahaan inta arrimaha gobolka shabeellada hoose sida tooskaa u taabanaya
walaalow waxaan ugu baaqi lahaa horta kow nimanka xamar iska fafadhiya xildhibaanada ah oo dhowr iyo labaatanka nin ah oo shabeelladaas kasoo jeedo inay caqliyadda ay maanta ku shaqaynayaan ay wax ka bedelaan dadka reer shabeellada hoose oo shacabka ah maanta qaxayna inay sabraan alaa nas alaa ina nasrullaahi qariib inuu yahay ay ogaadaan nasriga ilaahay inuu imaanayo insha allah ay ogaadaan dadka jaaliyadahan waxaan u sheegi lahaa dadka walaalihiina ah oo qoryoolay suuqagooda lagu guday marka ka barakacay oo meel walba dhalinyaradooda lagu rafaadinayo inay wax la gaaraan dowladda soomaaliyeed oo ayadaba camcamka ah oo dhibaatooyinka qaar ay madaxdeeda qayb ka mida ay ay qayb ku leeyihiin waxaan ugu baaqi lahaa in maxaa la yidhahdaa oo ayaga ay ay sameeyaan maxaa la yidhahdaa soomaalinimo ay u noqdaan dadnimo ay ku noqdaan ay ummadda soomaaliyeed ay u naxaan meesha caalamkan waxaan ugu baaqi lahaa wax meesha ka jira waad ogtihiin ummadda soomaaliyeed waxaysan raalli ahayn ha ku qasbina maamul goboleedyadan iyo waxaan sida loo wado caqli ma ahan waayo waxaan u jeednaa gobollo ay dad soomaaliyeed wada degan yihiin in dad gaar ah la siinayo waxaan u jeednaa deegaano dad ay degan yihiin dad kale lagu camcaminayo taasi xal ma ahan ugu dambeyn guddiga gaaray magaalada baydhabo ee gobolka baay ee raba inay wax ka soo dhisaan maamulkan saddexda gobol ay dowladdu aqoonsatay beesha caalamka aqoonsatay inay caqliyad ku fekeraan ay kow u sameeyaan saddexdan gobol si siman wax loogu qaybiyo dadka deegaanka ah ee asalka deegaankaas u degan in muhiimada la siiyo kadibna dadka soomaaliyeed ee walaalahooda ee la degan ama kusoo kordhay haddii xal loo arko in ayagoo dadka deegaanka u hogaansanayo walaaltinimo ogol soomaalinimo ogol in la wada noolaado ogol ayagana in wax laga siiyo laakiin aysan noqonin marnaba wax xoog iyo shanta lagugu sheegtay aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay kaas waxaa u ahaa cabdiraxmaan sheekh maxamed oo ku magac dheer shaam horeynu ahaa guddoomiyaha degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose haatanna aqoon-yahan siyaasi ah isla mar ahaantaana ka hadla arrimaha gobolka shabeellada hoose iyo guud ahaan arrimaha soomaaliya ayuu kaasi ahaa